dagaalkan ayaa bilowday saaka subaxnimadii hore waxaana intii uu xuska siddeed iyo tobanka mey ee hore loo soo dhigay socday khudbaddiisa ku shaaciyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi
dhammaan shacbiga somalilan meel uu joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan kusoo qaaday qaranka somalilan ciidamadiisa dega jiida hore saaka waa barigii dagaalkiina hadda uu socday waxaan u sheegaya qaranka somalilan inay ciidamada somalilan dhammaan ka gaadheen jooyinkii laga soo wargay guuli la taaban karo oo ay weliba hurna ka furteen jabiyeenna difaaciya caalamkana waxaanu u sheegaynaa in saddexdii bilood ee u dambeeyey shan iyo labaatan goor ayna soo weerareen ama ay rasaan ku soo rideen ciidamada federaalk ee soomaaliya ciidamada somalilan ee degan dalkooda iyagoo oo nagu soo xadgudbay lixdan kilomitir gudaha somalilan soo galay oo xadka ka soo gudbay lixdan kilomitir intaana waxaanu ku jiray oo cid waloo ergaab ah hadday qaramada doobay cid ka socoto tahay hadday tahay dowladaha safaaradaha yimaada hadday ka tahay qaar carbeed waxay nagu waanaya dagaalka laga foojinaado intaaba nabad baanu u taageeraya wadahadal wayse ka maagi waayana soo weerar geesta kale taliyaha guud ee ciidamada militariga somalilan saraa'iil gaasnuux ismaaciil taani oo ku sugan gobolka sool ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay saaka subaxdii marka ilaa toddobadii meelaha ahayd weerar ballaadhan oo laba jihaa oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga xagga garowe amba geedqaboobe ayaa ciidamo ballaadheen naga soo weerareen dagaalkaasi muddo afar saacadood iyo badha ayuu socday dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dhan walba hahaatee waa ka saaray goodqaboobe iyo aaggii waanan jabinnay labadii aagba waxaanan ka qabsannay lix baabuur oo mitaanka yahay ayaan ka qabsannay dhaawac maxaabiis badanna waan ka qabannay dhaawac badanna waa la hayaa intii dhulkii ay joogeenna annagaa joogna hadda oo ciidanka qarankaa jooga inkastoona jeclayn dhimashada labada ciidan dhex dhacday haddana dee waxaa kaliftay ciddii soo qaaday baa kaliftay taliyuhu waxa uu sheegay in ciidamada puntland ay shalay soo weerareen balse ay iska caabiyeen sida uu hadalka u yidhi madaxweyne biixa ayaa sidoo kale intii khudbadaasi waday waxa uu ku sheegay in wixii dhib yimid ay ka yimaadeen dhinaca soomaaliya sida uu hadalka u yidhi isagoo tilmaamay sida uu halka u arko waxaan ku talinayaa inaanu bilowno jawi noqdeen innagoo ah laba dowladood oo walaalo dada isku dhow oo kala ah soomaaliya iyo somalilan wixii aan taa ahayba waa colaad joogto ah iyo khasaare gudaheeda ah taasaan u sheegaya quda somalilan waxaanu caddaynaynaa bulshada caalamka inay soomaaliya iyo somalilan ka dhexayn jireen waxa aan u ka dhexayn jiray qarannimo la ysku afgaran waayey la ysku dilay oo duubtay waxaan u sheegayaa soomaaliya iyo caalamkaba inaanu u taaganahay nabad waxaanu u taaganahay nabad waxaanu doonaynaa horumar ma doonayna dagaal waxaase naga ballana ku yar iyo ku weyn haddii nala soo duubto oo dalkaygana farageliyo in colaadaasi ay noqoto tu lagu gubto oo in badan socota ilaanu xagga gaari
toddobaadkan ayaa waxaa magaalada hargeysa socdaal ku yimi ergeyga gaarka ee qaramada midoobay michael keaton kaasoo kadib kulan uu la yeeshay mas-uuliyiinta ugu sarreysa somalilan warbaahinta u sheegay in ujeedada socdaalkiisu ay ugu weyneyn sidii loo baajin lahaa colaad iyo dagaalka qarxa deegaanka tukaraq barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa